iyadoo maalinnimadii shalay afhayeenka maamulka koonfur galbeed nuuraddiin yuusuf cumar uu shir saxaafadeed uu ka jeediyey magaalada baydhabo uu ku sheegay in guddoomiyihii maxkamadda sare sheekh axmed cabdullaahi fanax xilkii uu u hayay maamulka koonfur galbeed ee ahaa madaxa maxkamadda sare ee ay ka xayuubiyeen dabawaakad nuuraddiin yuusuf cumar afhayeenka maamulka koonfur galbeed oo wareegtadaasi kasoo baxday xafiiska shariif xasan sheekh aadan u akhriyey saxaafadda xilka qaadis guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare oo ay isu soo garteen guddiga adeega garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay madaxweynaha qodobka boqol koob iyo tobnaad faraqadiisa ee qodobka boqol koob iyo tobnaad ee farqadiisa saddexaad ee dastuurka federaalka soomaaliya qodobka toddobaatanaad farqadiisa lixaad ee dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobka shanaad ee xeerka adeega garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobka laba-iyo tobnaad farqadiisa afaraad ee xeerka adeega garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobka lixi tobnaad farqadiisa afaraad ee xeerka adeega garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay go-aankii ay guddiga adeega soo saareen taariikhdu markay ahayd lixi labaatanka bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo toban kaasoo ku saabsanaa xilka qaadista guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane axmed cabdulaahi xuseen sheekh fanax loo yaqaanay si waafaqsan qodobka laba-iyo tobnaad ee farqadiisa afaraad ee xeerka adeega garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya markuu adhegaystay tala soo jeedin guddiga adeega garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey inay lagama maarmaan tahay in xilka xilka gudashada maxkamadaha loona baahan yahay daacadnimo hufnaan iyo dhowris mabaadida cadaaladda ah madaxweynuhu madaxweynaha wuxuu xeeriyey qodobka koowaad laga bilaabo taariikhda uu madaxweynaha saxiixo xeerkan wuxuu madaxweynaha ansixiyey islamarkaana oggolaaday xilka qaadista guddiga adeega garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay ku sameeyeen guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane mudane axmed cabdulaahi xuseen sheekh fanax qodobka labaad xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan wuuna saxiixay madaxweynaha wabilahi towfiiq asalamu calaykum waraxmatullah kolkii ay soo baxday warqada dekareetada ah isla mar ahaantaana maamulka koonfur galbeed afhayeenkiisa uu saxaafadda u akhriyey kadib ayaa waxa aan la xiriirnay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed sheekh axmed cabdulaahi fanax sidee ayuu u arkaa haddaba sheekh fanax xilka qaadista maamulka koonfur galbeed madaxweynaheeda uu ku sameeyey